qaraxyo ayaa laga maqlayay duleedka fog ee magaalada goma waxaa isbitaalka weyn la geeyey boqolaal ruux oo rayid ah oo ku dhaawacmay dagaalka fallaagada oo todobaadadii lasoo dhaafay waday horumarro la taaban karo oo ay ka samaynayeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada kongo ayaa ku sii siqaya magaalada goma oo ay ku nool yihiin ku dhowaad laba milyan oo qof isla markaana xudun u ah ammaanka iyo dadaalada bini'aadinimo ee gobolka khamiistii jabhadda waxay la wareegtay magaalada sake oo toddobiy labaatan kilomitir u jirta goma waana mid ka mid a waddooyinka ugu muhiimsan ee gala caasimadda gobolka oo weli gacanta ugu jirta dowladda sida uu sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres m waa mid ka mid a ilaa boqol koox oo hubaysan oo dagaal ugu jira inay saldhig ka dhigtaan aagga bariga ee qaniga ku ah macdanta ee kongo oo ku teedsan xuduudda ruwanda halkaasoo colaado tobaneeyo sano ka socda ay abuureen mid ka mid a dhibaatooyinkii bini'aadinimo ee ugu waaweynaa caalamka in ka badan toddoba milyan oo qof ayaa ku barakacay dagaalada horaantii bishan xoogagga m waxay qabsadeen magaalooyinka minova katale iyo masisi ee galbeedka magaalada weyn ee goma oo hadda ay kusii dhowaanayaan afhayeenka fallaagada m lawrence kenyuka ayaa qoraal uu soo dhigay barta ex ku yidhi dadka ku nool magaalada goma waxay u dhibtoodeen si weyn oo la mid a kuwa kale ee kongo m waxay u socotaa sidii ay iyaga u xorayn lahayd waana inay u diyaargaroobaan soo dhoweynta xorayntooda m waxay qabsadeen goma kii waxayna maamulayeen in ka badan hal toddobaad ka hor inta aan laga saarin markii uu baahay warka ku saabsan dagaalka iskuullada goma ayaa ardayda u diray guryahooda subaxnimadii khamiistii kongo maraykanka iyo khubarada qaramada midoobay ayaa ruwanda ku eedeeyey inay taageerto kooxda hubaysan ee m oo badi ka kooban qowmiyadda tuutsiga ee ka go'day ciidanka kongo toban sano ka hor dowladda ruwanda ayaa beenisay sheegashadaasi balse sanadkii hore waxay qiratay inay ciidamo iyo nidaam gantaallo ah ku leedahay beriga kongo si ay ugu ilaashato ammaankeeda taasoo farta ku fiiqday in ciidamo kongo ah ay isku urursanayaan meel u dhow xadka khubarada qaramada midoobe ayaa ku qiyaasay in ilaa iyo afar kun oo ciidamada ruwanda ah ay ku sugan yihiin gudaha kongo gelinkii dambe ee khamiistii shalay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres wuxuu si xoogan u cambaareeyey weerarada soo cusboonaaday ee ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa m oo ay ku jirto qabsashada magaalada sake guteres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarkan uu khasaare ba'an u geystay dadka rayidka ah islamarkaana uu sare u qaaday khatarta dagaal goboleed ballaaran wuxuu sidoo kale ku booriyey dhammaan dhinacyada inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada wuxuu intaa ku daray guteres inuu aad uga xumaaday warbixinadii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa joogitaanka ciidamada ruwanda ee gudaha kongo iyo taageerada joogtada ah ee ay siiyaan kooxda m maalin ka hor mas-uuliyiinta kongo waxay sheegeen in milatariga ay dib isaga caabiyeen weerar uga yimid ciidanka kongo ee sake wakaaladda wararka a p ayaa awoodi weyday inay xaqiijiso in ciidamada ruwanda ay ka qayb qaateen weerarka safaaradda maraykanka ee caasimadda kongo ee kinshasa ayaa ogeysiis ay soo saartay khamiistii ka digtay korarka iskahormaadyada hubaysan ee aagga u dhow sake waxayna kula talisay muwaadiniinta maraykanka ee ku sugan halkaasi inay fayjignaadaan dowladda ingiriiska ayaa sidoo kale soo saartay la talin socdaal iyadoo ku boorisay muwaadiniinta britishka ah inay ka baxaan gooma inta ay waddooyinka furan yihiin